waad mahadsantaha walaalka haashim cabdinaasiir sida aan la socno dowladda turkiga waxay ka mid tahay dowladaha qeybta ka duulaanka lagu soo qaaday dalkeena soomaaliya waayadii u dambeysay waxay sii waday damaceeda ballaaran ee ku booweyso kheyraadka soomaaliya mid ka mid ah qorshayaasha ay dowladda turkiga ku howlaneed waayadii u dambeysay waa shidaal baarista kaasoo heshiis ay wada saxiixdeen dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh iyo erdogan goobaha shidaal baarista laga sameynayo dabcan waxaa ka mid ah xeebaha dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya siiba gobolka shabeellaha dhexe ee deriska la ah muqdisho iyo gobolka galgaduud oo isaguna qeybo ka mid ah marta badweynta hindiya waxaa sidoo kale qorshaha ay ku howlaneed turkiga madaxda dowladda federaalkana marar badan sheegeen ka mid ah in turkiga soomaaliya ka sameysto saldhig laga diro dayax-gacmeedka saldhiggan ayuu qorshuhu yahay in laga sameeyo magaalooyinka ku tirsan xeebta gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan weliba cadale iyo deegaanada hoos yimaada oo aan sidaas ugu fogeyn magaalada caasimadda ah muqdisho goobta saaka la weeraray ee wargaadhi waxay wararka qaar la helayo tilmaamayaan inay ahayd goobta loo cayimay turkiga qorshahooduna ahaa inay ka sameystaan saldhig laga diro dayax-gacmeedka waxay marka in saaka la weeraro cagtana la mariyo ciidankii ku sugnaa ay ka dhigan tahay fashil horle oo soo food saaray qorshayaasha guracan ee dowladda turkiga ka leedahay soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaabna aanay dadaal u yaraysan inay kala dhantaasho damac weliba oo laga leeyahay soomaaliya kaasoo gumaysi gelinaya dalkeena soomaaliya dhowaan waxaan xasuusanaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi inuu shaaca ka qaaday in dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay fashiliyeen qorshayaal iyo heshiisyo ay galeen turkiga iyo dowladda federaalka fiqi wuxuu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay mid soo jeeda islamarkaana siyaasadda fahamsan weerarada ay ka fulinayso shabeellaha dhexe ayuuna ku tilmaamay inaysan ahayn weeraro iska caadi ah balse yihiin kuwa xaqiijinayo ahdaaf ay ka mid tahay fashilinta heshiisyada ay galeen turkiga iyo dowladda federaalka
kooxaha argagixisada oo inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo ka ka bixi waayey maxaa shabeellada dhexe iyo alla waaye dowladdu maxay qorshaysay dowladdu waxay qorshaysay in satellite adduunka africa oo dhan aysan lahayn oo lacag toban bilyan oo lacagii ku baxayso in cadale agtiisa laga sameeyo wax sahlan maaha in shidaalkii dalka soomaaliya qodistiisii laga bilaabay ee deegaamadaas in dekad iyo aerobooro waaweyn loo asteeyey inay deegaamadaas tagaan awal hadday xamar iyo meelahan dadka iyo meelaha ku weerari jireen si ay uga hortagaan nimanku siyaasiyiin waayo marka weerarka cagmarinta ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen wargaadhi waa weerar leh ahdaaf istaraatiijiyadeed sida muuqata deegaankana waxaa lagu soo waramaya in laga hirgeliyey saldhig military oo ay leeyihiin maraykanka iyo turkiga kaasoo saaka dabcan goobta laga dhisay ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab